لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقضاء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة xadiid kani waxa uu xidhiidhi la leeyahay baabkaynu kusoo jirnay ee ah istiqbaalkii qiblada can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala cabdillaahi bni cumar wuxuu yidhi baynama annaasu biqubaa wakti dadku ay ku sugan yihiin qubaa fii salaati subxi salaadii subax iyaga oo tukanayo salaadii subax ku sugan id jaaahum waxa u yimid aatin mid yimaada ayaa u yimid faqaala wuxuu uhi ina annabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga ilaahay qad unzila calayhi leyla caawa waxaa lagu soo dejiyey alqur'aan qur'aan baa lagu soo dejiyey qad unzila calayhi leylata qur'aanu qur'aan baa caawa lagu soo dejiyey ama xalay waqad umira waxaa la faray an yastaqbila alqiblata qiblada inuu qaabilo ayaa la faray fastaqbiluuhaa qibladii idinkuna qaabila wa kaanat wujuuhuhum wejiyadoodu waxay ahayd ila shaam xagga shaam bay u jeedeen fastadaaruu ila alkacbati xagga kacbada ayay u wareegeen xaggii waxay u jeedeen bay ka wareegeen xaggii kacbadii u wareegeen fastadaaruu ila alkacbati kacbada xaggeeda ayay u wareegeen ee inxarafuu ila beyt alxaraam beyt alxaramka xaggiisa ayay u wareegeen wastadbaruu beyt almaqdas alqiblata alula xadiidkani wuxuu ka warramayaa waktigii la nasakhay qibladii loo jeesan jirayee hore ay ahayd baytulmaqdes marka baynama annaasu biqubaa qubaa annaas halkan waxaa loogala jeedaa ahlu qubaa'in yani dadkii qubo deganaa meeshan qubo la yidhaahdana waa halkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu soo hijrooday ee ugu horreysay ee uu yimid waana masaajidkii ugu horreeyey rasuulku uu bineeyo ee uu dhiso halkii laga dhisay lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih marka dadkii halkaa deganaa oo salaadii subax tukanaya ayaa nin baa u yimid id jaaahum waxa u yimid aatin mid yimaadaa u yimid marka waxa waa rajulu min bani salama nin reer bani salama magiciisana waa laisku khilaafay calaa ayi xaal nin ansaarta ka mid unbu ahaa faqaala ina الnabiya salى اllahu alayhi wasalama nebiga ilaahay qad unzila calayhi leyla qur'aan xalay qur'aan baa lagu soo dejiyey qad unzila calayhi marka waktigii aayadahan qur-aankay kusoo degeen fawalli wajhaka shatra masjid اxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen waxaa lagu soo dejiyey salaadii duhur dabadeed ayaa lagu soo dejiyey fi nisfi min shahri rajab fi sanati athaaniyati min alhijra sanadii labaad ee hijiriyada bishii rajab la odhan jiray ayaa lagu soo dejiyey sanadii labaad ee hijiriyada bishii rajab ayaa lagu soo dejiyey waktigii lagu soo dejiyeyna waxay ahayd bacda aduhr salaada duhur dabadeed markan uu leeyahay qad unzila calayhi leyla waxay ixtimaashaa ana hada almukhbir lam yaclam binuzuuli اlaayati ila fi lleyl ninkan warramaya ee warka sheegayaa isagu muu ogaanin aayaddan qur-aankaa soo degitaankeeda ilaa habeenimadii mooyaane deetana wuxuu u maleeyay annahaa nazalat leylan inay habeen soo degtay in aayadahan qur-aankii maalin bay soo degeen isna wuxuu leeyay qad unzila calayhi leyla qur'aan qur-aan ba markaa soo degay xalay oo habeennimadii buu sheegaya marka isagu waxaa laga yaabaa inuu ogaaday habeennimadii inuu ogaaday dabeetna uu maleeyey in habeennimo ay soo degtay ويحتمل أنه أراaد به اليوم الذي qبلhا فأطلق الليلة عليه waxa suurtagala inuu maalintii horaba u jeedo oo oo markaa uu ku iطlaaqay habeennimadiina عalى أي xaal aayadahan qur-aankiihi maalinimadaas bay soo degeen وaqad umira waxaa la faray oo ilaahay baa faray أn ystqبila اqiblaةa qiblada inuu qaabilo faاstaqbiluuhaa idinkuna qaabila haddaba salaadii bay ku jiraan dadku way tukanayaan iyagoo tukanaya buu la hadlaya wa kaanat wujuuhuhum wejiyadooda waxay ahayd ila shaam yacni xaggii u jeedeen waxay ahayd shaam oo ah bayt almaqdes bay u jeedeen fastadaaruu ila alkacbati xaggii kacbada ayay u wareegeen oo markaa ay u jeesteen fastadaaruu waxay u wareegeen oo ay u jeesteen ila alkacba kacbadii ayay u jeesteen oo qibladii ah xadiidku wuxuu tilmaamayaa saynu hore u soo sheegnay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu jeesan jiray markaa baytulmaqdes walaa nasr aayadaha qur-aanka fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam markay soo degeen qad naraa taqalluba wajhika fi samaa markaasaa la nasakhay waxaana la faray inuu rasuulku u jeesto calayhi salaatu wasalaam xagga yumsil xaramka xadiidkani haddaba fawaaid dhowra ayaa ku jira marka laga yimaado qiblada in la qabalo inay waajib tahay arrinka koowaad waxaa weeye qofka salaada ku jira isagoo salaada ku jira in lala hadli karo waxna loo sheegi karo welibana haddii yani wax salaadiisa ku saabsan ay markaa loo sheegayo ama wax salaadiisa ku saabsan oo kale hadday jirto in loo sheegi karo ninkani dadkii oo salaaddii subax ku jira u yimi masaajidkii qubo loodhan jiray iyagoo ku tukanaya buu usoo galay waxayna u jeedeen qibladii markaa iyagu ay ogaayeen wuxuuna u sheegaya iyagoo salaaddii ku jira halkan ay u jeedaan in la nasakhay oo loo jeesanayo kacbadii salaadiina ku jiraan markii salaada iyagoo ku jira buu la hadlaya markaasu wuxuu leeyahay xalay qur-aan baa soo degay dabeetana rasuulka waxaa la faray inuu kacbada u jeesto idinkuna xaggaa ujeesta marka dadkii buu la hadlaya marka qofkii salaada ku jiray wax maslaxadiisa salaadiisa ku saabsan waa loo sheegi karaa oo haddaad aragtid qofkii oo salaadiisii si markaa u tukanaya qalaba sidaad iyalba odhan kartaa ficil ahaan oo ugu hagaajin kartaa welibana waayo rasuulka calayhi salatu slam wuxuu soo maray nin tukanaya oo gacantiisii bidix sarraysiiyey midigtiina hoosisiiyey oo dee labadii gacmood isku saaray midigtaa sarreynaysa bidixdan way hooseynaysaa markaa isagu bidixdiibuu sarraysiiyey midigtiina uu hoosisiiyey intuu labadiisii gacmood kala qaaday ayuu midigtiina u sarraysiiyey bidixdiina u hoosisiiyey waa la yeeli karaa caynkaas oo kale taas markaa waa qodob arrinka labaad ee xadiidka laga qaadanaya waxa weeye qofku salaadiisii qeyb ka mid a hadduu u tukado meel aan qiblada aan ahayn isagoo salaada bartankiiga jira uu ogaado qibladii meel aan ahayn inuu u tukanayo qibladuna xagga kale ay ka xigto xagga ay ka xigto muqaabilaya salaadii qeybtii xaggaa ugu tukaday soo celin maayo inta u hadhay ee uu xaqiiqsaday in marka waxa way qiblada xaggan tahay unbuu salaada qaybta xaggaas u tukanaya xaggee looga daliishaday iminka nimankani salaadii soo waxbay tukanayeen waxay u jeedeen markaa qibladii hore waana la naskhay iyaguna may ogeyn oo aayadahan qur-aankii soo degay warumahayn mar xaaladda ay tukanayeen markii ninkani u yimidna way wareegeen xaggee wareegeen qibladii cusbay iyo xaggeeda wareegeen eeda loo wareejiyey markaa salaadii mi intay ka baxeen salaadii may soo celinin oo mid cusub may tukanin iyagoo salaadoodii iska wata un bay wareegeen markaa qaybina waxay ku dhacday ama qaybta awal kadib ka soo qaada haddaad doontid maalan takbiiratu ixraamkii iyo qiyaamkii iyo intaas waa qibladan qibladii hore bay ku dhacday oo baytulmaqdis markii loo sheegay way wareegeen waxay gee wareegeen kacbadii iyo qibladii markaa lagu nasakhay la amray in loo jeesto ayay u jeesteen markaa qofka haddii uu salaadiisii qayb ka mida uu u tukado qibladii meel aan ahayn qayb kalena uu u tukado qibladii marka waxa weeyaan qibladii hadduu u tukado qaybtii hore soo celin maayo tusaalaheeduna waxa weeye maalan adigu xaggaa ujeeda oo garan waayo meesha qiblada kaa xigto oo ismaal xagganay kaa xigtaa oo xaggaa u jeestay ayaa qofka ku soo maray adigoo laba ragcadood tukaday ama ragcad tukaday markaasuu wuxuu kugu yihi qiblada xaggan maahe bidixdaada kaa xigtaa markaasuu xaggan ujeesatay salaada qaybtii hore aad tukatay ead u tukatay meel aan qiblada aan ahayn soo celin maysid waad w xaggan baad ujeesan doontaa qibladii kaa xigta laga lagugu sheegay waad dhamaystiri doontaa kadalika waxaa la mid a qofku haddii qiblada meelay ka xigta uu garan waayo uu dadaalaya waa sidii ninkii musaafirka ahay oo kale goor habeen oo mugdiya markaa doona inuu salaaddii tukado waaa laga dadka qaarta xidigaha iyo waxaas yaqaanaan oo dee xidigaha inay ku kala socdaan laska suuragala laakiin qofka hadduu garanba waayo qibladii jihadii ka xigta hadduu garan waayo waa dadaalaya wuxuu ku dadaalaya dhinacay ka xigta inuu eego marka dhinacaas uu marka is yidhi way kaa xigtaa buu u tukan doonaa haddii hadhow toole uu xaqiiq uu xaqiiqsado marka salaaddii uu dhamaystiray in meeshii meel aan ahayn ama qibladii meel aan ahayn uu u tukaday salaadiisa soo celin maayo qowlka صaxiixa min aqwaali ahli اlcilm culamada qaar kamid waxay idhahdeen haddii waqtigii salaaddu joogo waa soo celinaya maalan salaaddii waad tukatay waad ka baxday waxaad xaqiiqsatay xaggan aad u tukatay maahe dhinacan kale ina tahayba weli salaadda waqtigeeda waa joogaa oo salaadda waqtigeeda muu bixin waad soo celin doontaa baa culimada qaar kamid waxay idhahdeen markaad aada ogaatid inaad marka waxa weyaan aada qaldantay oo qibladii meel aan ahayn aad u tukatay qibladii meel aan ahayn aad u tukatay salaadaa waad soo celin doontaa lakin sidaas sawaabka lama soo celinayo lama soo celinayo adilaana kusoo arortay rasuulka calayhi salatu wasalaam saxaabadiisa qaar kamid ah ayaa dhamcay deetana waxa weeyaan way iskhilaafeen qolaba meel buu tukatay rasuulku mufira salaadahoodi ina soo celiyaan salaadii ina soo celiyaan mufir waxaa kale xadiidku ina tusinaya oo laga qaadanayaa qofka keliya warkiisa in lagu camal fali karo qof keliya warkiisa waa lagu camal falaya laakin waa nin fiqaawan yahay oo iminka ninkani int u yimid bu i qiblada aad u jeediin waana naskay qibladaa kalea loo jeesanaya fastaqbiluuhaa qaabila waa nin keliya khabarkiisana way qaateen marka qofka keliya warkiisa waa la aqbalaya markuu yahay mid qof lagu kalsoon yahay markuu yahay waa la aqbalaya waay kolle fawaaidkana waa ku jiraan fawaaid kale ku jira waxaa kamid a fawaaid marka xagga usul fiqiga ku saabsan oo xagga naskiga iyo markaa ku tacalluqa laakiin intaas inaga inagu filan an anas ibnu sirin an anas ibnu sirin anas ibnu sirin waxa laga wariyey qaala istaqbalnaa anasan anas ayaanu qaabilnay buu yidhi aan ka hor tagnay xiina xiina qadima min ashaam markuu shaam uu ka yimid falaqiinaahu waxaanu kula kulannay bicayni tamr meesha caynu tamr la yidhaahdo fara'aytuhu waxaan arkay yusallii calaa ximaarin isagoo dameerku dul tukanaya wa wajhuhu wejigiisuna min daljaanibi dhinacaa uu xigo yacnii can yasaari alqibla qiblada bidxeeda bidixdeeda ayaa u jeeday faqultu waxaan ku ui ra'aytuka tusallii ligayri lqiblati waxaan ku arkay adigoo qiblada meel aan ahayn u tukanaya faqaala wuxuu lowlaa anii ra'aytu rasuula allah haddaanan arki lahayn rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam yafcaluhu caynkaas yeelaya oo samaynaya maa facaltuhu maan sameeyeen buui haddaanan arki lahayn rasuulka ilaahi oo caynkaas samaynaya maan sameeyeen marka xadiidkan istaqbalna anasan xiina qadima min ashaami waa bukhaari yani xiina qadima min ashaam bukhaari ba saasoo wariyey laakiin muslimkaa mintu kuma jirto xiina qadima ashaam baa ku taalay marka xiina qadima min ashaami marka la yidhaahdo waa shaam buu ka soo galay oo ka yimid xiina qadima shaama shaam xaggeeda yani xiina qadima min ashaami shaam xaggeeda way ka yimid wayaanoo bukhaari saasa ku taallaan muslimna mintu kuma jirto sidaa daraaddeed baa ibnu mulaqin wuxuu leeyahay qaala alqaadi waqad qiila inahu wahmu wasawaabuhu min ashaam kamaa huwa fii saxiixi lbukhaariy riwaayada muslim ee tilmaamaysa xiina qadima ashaam waa wahmi sida sawaabkiina waxa weeyaan sida bukhaari ku taala xiina qadima min ashaami sidaas wey laakiin nawowi oo kale isagu hadalkaa waa maaragtay wuxuu yihi riwaayatu muslimin riwaayatu muslimin saxiixatun muslim riwaayadiisa waa saxiix micnaheeduna waxa weeye talaqaynaahu fii rujuucihi xiina qadima ashaam waxaanu la kulannay soo noqodkiisii markiu shaam ka soo galay shaam geli cafwan yani waxaanu la la kulannay soo noqoshadiisii shaam markii uu tegay soo noq kasoo noqoshadu ka soo noqday baanu ka hortagnay wy micnaheedu marka macnaha marka saa loo eego waa sax oo de waxa weeyaan labadu isku mid bay noqonaya xiina qadima min ashaam iyo iyo xiina qadima ashaama oo marka xiina qadima asham la micnaheedu waxa weeyaan talaqaynaahu fii rujuuci xiina qadima ashaam marki waxaanu ka hor tagnay oonu la kulannay markuu ka soo noqday shaamti uu tegey markuu ka soo noqday shaam tegitaankeedi markuu ka soo noqday ayaanu la kulannay micnaheedu weeyaan buud wainamaa xudifa dikru rujuucihi lilcilmi bihi waxaa loo xadfay unsoo noqoshadiisii de waxaa la ogaa inuu halka shaam tegey shaamna ka soo noqday sidaas ayaa uu ku waafajiyey markaa uu tilmaamay inawi waxba isku khilaafaya min ashaam iyo ashaam taas waktigan uu shaam ka yimidna waxaa la yidhi anas radia allahu canhu safar u tegay shaam dhulkii la odhan jiray sanadii waxa weeyaan laba iyo sagaaشhankii hijiriyada itnain wa tisciin xajaaj buuna markaa wuxuu tegey ninkii la odhan jiray alwaliid bin cabdilmalik waliid bin cabdilmalik markaa wuxuu uga ashkatoonayey ninkii xajaaj ibn yuusuf athaqafi la odhan jiray u ashkata gaadhsiinay ninkaas uka ashkatoonayey markaa safar buu baxay shaam buu tegey ninkaa boqorkaa buu tegey boqorkaana wuxuu uga ashkatoonayey ninkii markaa xajaaj la odhan jiray markaa ninka xajaajna waxaa loo dhiibay markaa barasaab marka ciraaq ka ahaayo halkaasu waali ka ahaa caynu tamarkuna waa mawdicun madkuurun fi lciraaq cala xuduud lgarbiyati yakuru fiiha tamar caynu tamar waa meel ku taala ciraaq timirtuna waa ku badan tahay baa layidhi kaanat bihi waqcatun zaman cumar bn khaaab cumar bn khaaab waqtigiisana dagaal baa halkaa ka dhacay khilaafadii markii ugu horreysay uu qabtay in fara badan saxaabada ka midna dagaalkaas waa ku dhintay marka halkaasaan kula kulanay buu leeyay istaqbalnaa anasan anas baan ka hor tagnay xiina qadima min ashaami shaam markuu ka soo galay marka ninkii caalimkaah soo galay in laga hortegayo oo lasoo dhawaynayo tusinaysa falaqiinaahu waxaan kula kula kulanay bicayni tamr meesha cayni tamr lalahaan kula kulanay fara'aytu waxaan yusallii calaa ximaarin isagoo dameerku dul tukanaya wa wajhu wejgiisuna min daljaanibi xaggaa uu xigo yacni can yasaari qiblati qiblada bidixdeeda uu jeedaa faqultu waxaan ku ui ra'aytuka tusallii ligayri lqiblati qiblada meel aan ahayn adiga u jeeda ayaan ku arkay faqaala wuxu lowlaa anii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alay slam yafcaluhu haddaan arki lahayn rasuulka ilaahi oo samaynaya maa facaltuhu maan sameeyeen marka xadiidkan iyo xadiidkii xagga hore way isku mid markaa xadiidkan dhexda ku jiraa waxay ahayd inuu xadiidkan uu raaciyo xadiidkii hore tilmaamaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu hashiisii ku dul sunaysanayey oo uu ku dul tukanayey xadiidkan iyo xadiidkaas waa isku macno waa isku mid weeyaan marka inuu xaggaa ya raaciyo ayaa wanaagsanaan lahayd oo axaadiidta dhinaca isku mariya sheekhu raximah llah xadiidka halkan uu leeyahay anas walowlaa anii ra'aytu rasuula اllahi sala اla alay slm yafcaluhu ma facaltuhu ahlu cilmigu waxay halkaa sheegeen anas mu wuxuu u jeedaa yani rasuulka oo meel aan qiblada aan ahayn u tukanaya haddaan arki lahayn uman tukadeen mise isagoo hay-ad yani wuxuu u jeedaa hay-ad dameerku gudbu tukanayo qiblada meel aan ahayn uu ujeedo uu u tukanayo ma waxaas dhan buu ujeedaa mise qaybkiibu u jeedaa laba qol bu culimadu ku leeyihiin culimada qaarkood waxay leeyihin waxa uu ugala jeedaa oo keliya un inuu qiblada meel aan ahayn uu tukanayo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo hajkiisii fuushan qiblada meel aan ahayn buu u tukaday salaaduna salaad sunnaaday ahayd salaad farada may ahayn marka saas buu jeedaa ee micnaheedu maaha waxaan arkay rasuulka oo dameer fuushan oo dameerkii ku dul tukanaya laakiin sida sawaabki waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam siduu ugu dul tukaday hashiisii ayuu dameer saasoo kale fuushanaan ugu tukaday yani hashiisi isagoo fuushan ku tukaday oo salaad sunaa ku dul tukaday sidoo kalena dameerkii isagoo dameer fuushan oo ku dul tukaday waxaa u daliila xadiid anas radia allahu canhu anahu ra'a anabiya sala allahu alay slam yusallii calaa ximaarin wa huwa daahibun ilaa khaybar waa xadiid xasana yani wuxuu arkay waxaan arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ku duul tukanaya dameer isagoo kusii socda halkii khaybar laodhan jiray khaybar halkii la odhan jiray sida oo kale ibnu cumar wuxuu ra'aytu nabiya sala allahu alayhi wasalam yusallii calaa ximaarin isagoo dameer ku duul tukanaya arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa huwa mutawajihun ilaa khaybar xagga khaybarna waa u socday khaybar xagga khaybarna waa u jeeday marka waxay kutusinaysaa adiladaasi inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dameer ku dul tukaday culimada qaarkood waa inkireen sida daaraqutni oo kale ibnu muwaqinna waa ku raacay laakiin sidaa sawaabku waxa weeyaan inuu rasuulku sala alla alay slama uu dameer ku dul tukaday bukhaarina saas ayuu baabaystay baabu salaati tatawuci cala alximaar xubaawiye salaada sunnaha lagu dul sunaysanayo dameer dameer dushi yani sida hashiba lagu dul tukanayo neefka iyo awrkii oo kaleba y kana lagu dul tukanay macnaa waa banaan rasuulka ala calayhi salaatu wasalaam labaduba waa ku tukan waay baabu sufuuf kani baab wuxuu yihi sufuuftii wuxuu sheekhu yani ka soo warramay ahaaradii ahaaradu shardi botay lisixati salaa wuxuu inooga soo warramay dukuul lwaqt waqtiga soo gelitaankeeduna waa sharun lisixati salaa salaada asixitaankeeda shari loo tahay dukuulkii marka inuu waqtiga soo galana waxaa lagu garanaya aadaanka oo la maqlo waa in la adimaa waxaa kaloo nooga warramay istiqbaalu qibla qiblada in la qaabilo iyaduna culimadu waxay idhaahdeen waa shar ka mida shuruudda salaada marka salaadii marka qiblada la qaabilo salaadii markaa loo kaco ee jamaca lagu tukanayo sufuuf baa la leeyahay oo sufuuftii baa la samaynaya waa la safanaya haddaba sidii loo safanayey iyo axaadiisii kusoo aroortay buu halka tilmaamaya baabu sufuufi sufuufta ayuu baabu yahay asufuuf jamcu safin saf jamicii weeyaan waxaana loogala jeedaa sufuuftii salaada jamca sufuuftuna waa min tamaami salaa salaada dhamaystirankeeda iyo wanaageeda iyo kamaalkeeda weeyaan simitaanka la simayo sufuuftuna waxay shabahaysaa sufuufta malaa'igta sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay min xadiidi xudayfata bni yamaan radia allahu canhu wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam fudilnaa cala annaasi bialaain dadka saddex baa dheeraadna laga siiyey saddex shay ayaa dadkaanu dheernahay jucilat sufuufunaa ka sufuufi malaa'ika sufuuftayada waxaa laga yeelay sida sufuufta malaa'igta oo kale sufuufta salaada waxaa laga dhigay sufuufta malaa'igta oo kale taasi waa qodob dadku ayda lahayn wa jucilat lanaa alardu kulluhaa masjidan dhulkii oo dhanna masaajid bana looga dhigay wa jucilat turbatuhaa lanaa tahuuran ciiddeedina daahir baana looga dhigay idaa lam najid ilmaa markaan biyo aanu weyno biyo la waayo saddexdaas dadka dheeraad baanu ka sidanaa saddexdaa dadka waanu dheernahay buu rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam waxaa kale ee jaabir ibnu samr yii radia allahu canhu rasuulku wuxuu yidhi alaa tasuffuuna kamaa tasuffu lmalaa'ikatu cinda rabbihaa miyaydaan safanaynin si malaa'igtu ilaahay agtiisa ay u safato miyaydaan u safanaynin deetna saxaabadu waxay yaa rasuul allah rasuulki ilaahay oo malaa'igtu sidayba u safataa wuxuu dabeetana yidhi waxay dhammaystiraan sufuufta ayay dhammaystiraan midba midku ka horeeyay dhammaystiraan wayataraasuuna fi sufuuf sufuufta way isku dhadhajiyaan oo isku dhadhaweeyaan marka safku halkaasu ku jira xikan badanna waa leey fadaa'il badanna waa leey waan inoo iman doonta insha allah waan sheegi doonta عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال رسول الله رسولك إلهي وحو يري سووا صفوفكم صفوفتنا السمم سووا صفوفكم صفوفتنا السما فإن تسوية الصفوف صفوف تولى لما يسترى عفوا فإن تسوية الصفوف صفوف تولى سما من تمام الصلاة صلاة لما يسترى كذا كمتها فإن تسوية الصفوف صفوف سمتان كذا من تمام الصلاة صلاة لما يسترى كذا كمتها lafdigii bukhaari waxau ahaa min iqaamati الsalaati faina taswiyata الsufuufi min iqaamati الsalaati salaada oogitaankeeda ka mid tahay ilaahay wuxuu yihi waaqiimuu asalaata salaada ooga marka lafdiga bukhaarina aayadda qur-aanku waafaqsan yahayo waxa weeyaan min iqaamati الsalaati salaada markaa ayay ka mid tahay oogitaankeeda sufuufta oo la simaa salaada oogitaankeeda ayay ka mid tahay lafdiga bukhaari marka waa kaa weyaan marka lafdiga muslim baa iskale lafdigan muslim baa iskale sawuu sufuufakum ijcaluuhaa mutasaawiyatan qaar siman ka dhiga safkii oo barhkooda barhkalo ka horreeyo qolna qolayna ka dambeeya sufuuf saf siman ha laga yeelo xadiidku waxa uu tilmaamaya xukunka ay leedahay sufuufta oo la simo xukunkeedu waa maxay xukunkeedu waa waajib in safka la sima waa waajib maxaa u daliila xadiidkan baa daliil u ah iyo xadiidka soo socota aynu arki doona qaarkood rasuulku waa faray calayhi الsalaatu wasalaam sawuu sufuufakum safuuftiina hagaajiya buuri oo sima amar buu ku bixiyey walamru yaqtadii alwujuub amarkuna waajib buu keensadaa sidaana waxaa ku tegey jamaacatu min ahli cilm ay ka mid yihiin daahiriyadu laakiin jumhuur culamaa waxaydhan sufuufta in la simaa waa sunna weey laakiin sidaa sawaabkiihi in saf kala sima waa waajib haddaa laga tagana ciqaab baa lagu mutaysanaya dembi baa qofka kasoo haleelaya axaadiista soo socotana aynu ku arki doono sidaa daraaddeed sheikhu albani raximah llah wuxuu leeyahay istafaadat axaadiiu صaxiixatu can nabiy sal l slam fi lmri biiqaamati sufuufi wa taswiyatiha axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay kasoo waxa ka soo arooray amritaan dadkii markaasi uu faray in sufuuftii la simo oo la hagaajiyo yani in sufuuftii la hagaajiyo axaadiis fara badan ba ka soo aroortay oo aan ka qarsoomaynin bu dalabtulcilmiga iska dhaaf shuyuukhdii culimadii marka wuxuu ka warramay dadkii inay dhayarsadeen sunnahaas rasuulka sugnaalay calayhi salaatu wasalaam ee ah in sufuuftii la simo oo dadku sufuufta ay simaan iyo amiritaanka rasuulku dadka u faray sufuuftii in la simo dhayalsiga dadkii ay dhayarsadeen iyo ka tegidaanka dadka ay ka tegeen siiba dadka masaajidda tukinaya aimada masaajidku imaamkii masaajiddu imaamkii masaajidku siduu u ihmaaliyey ee uga tega sunnahaas iyo dadka masaajidda tukanaya aimada oo dadkii ma faraya inay sufuufta ay simaan qawlan ficlan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam qowl buu ku faray oo wuxu uhi sufuufta hagaajiya ficilna waa ku muujiyey oo sufuuftii intuu dhex maray sa inoo iman doonta xadiidka soo socota intuu dhex maray buu hagaajiyey anas bnu malik wuxuu yihi rasuulku wuxu yhi alayhi الsalaatu wasalaam aqiimuu صufuufakum wataraasuu fainii araakum min waraa'i dahrii aqiimuu sufuufakum sufuuftiina ooga oo hagaajiya safka sima fainii araakum min waraa'i dahri xagga dambe yaan idinka arkaaye sufuufta hagaajiy buu rasuulku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam sidaasoo kale nucmaan ibnu bashiir wuxuu yidhi aqiimuu sufuufakum saddex jeer buu ku celiyay aqiimuu sufuufakum wallaahi latuqiimanna sufuufakum aw layukhaalifanna allahu bayna quluubikum wuxuu sufuufta hagaajiseen oo toosiseen ama ilaahay wuxuu isweydaadin doonaa quluubtiinu iskhilaafsin doona quluubtiinu ilaah iskhilaafsin doona marka saasuu rasuulku ugu dadaalaya calayhi salaatu wasalaam sufuufta in la hagaajiyo u dadkan ugu farayay marka halkaas waxay kutusinaysaa in sufuufta in la simaa ay waajib tahay sufuufta in la hagaajiyo oo la simaa inay waajib tahay amarka rasuulku amray awgeed qaacidadina waxay odhanaysay qaacidada usuuliga ahayd wlamru alamru yaqtadi alwujuub ilaa liqariinatin saarifatin qariino masha ka saaraysaana waajibniyadi ma jirto bal inuu quluubtooda ilahay iskhilaafsiin doono ayaa loogu hanjabaya shay waajiba mooyaane shay kale laskuguma hanjabo tahdiid kuma yimaado shay waajibunbaa u tahdiid ku yimaada iyo hanjabaadu iyo marka waxa weya inciqaab kayfiyadda loo simaya sufuuftii waxa weeye in labadii qofa isku xigayba qofba qofka kale garabkana garabka u saaro gomadana gomada u saaro yani garabka iyo garabka u saaraya gomadiisana gomadiisa u saaraya amaba cidhibtiisa iyo koraantiisa iyo saaxiibkiisa kale koraantiisa uu saaraya koraamihii baa la simaya gomadaha la simaya yani lama simayo sida maaragtay dadkeena yidhaahdaan ama aimada masaajidu faryaraha faryarooyinka la simo faryarooyinka lama simayo waa garabka garabka garabka garabka u saaraysaa gomada ama lugtana lugta u saaraysaa ama koraanta iyaad koraanta u saaraysaa sidaas buu safku ku hagaagaya oo ku toosaya haddii kale safku waa qalqalacsamaya yani hadda garbihii la simi waayo oo cirbihii iyo koraamihii la simi waayo safku inuu qalacsamo iska suuragala waay marka la leeyahy faraha hala simana dee dadkii isku faramaha marka way kala dheeraanaysa marka la doonaya safka in la simo garbihii yaa laga simayaa iyo lugaha oo gamodihii ah marka laisku dhajiyo saa laiskugu dhajiyo waxa weye safku waa simaya oo hagaagaya waay halkan xadiidkan had deertayna aqriyeynay فإني أراكم من وراء ظهري فإني أراكم من وراء ظهري أهل العلم قل وقوا بكلي رسولك بلي صفوفت هجاتية حق الضنبان إن كاركيا حق الضنبان إن كاركيا أرد سيد صحيح حويان أم عجزين كرسولك عليه الصلاة والسلام إنه سقو سيتشي له حق الضنبان كاركيا لكن هو حالة صلاة كتير كل يوم ما كان صلاة كتير كل يوم ayaa isagoo sii jeeda haddana dadka u arkay qaab ku arkin waa lasu khilaafay qole waxay idhaahdeen micnaheedu waxa weeyaan dadkan ka dambeeya dhammaantoodba xaqan horunba la wada keenaya oo wada arkayo yani hortaisunbaa lasoo dhigaya dadkan ka wada dambeeya sufuuftooda siday yihiin oo dhan ba halkan buu ka arkaya isagoo sii jeeda marka fa inii araak min waraai dahri waa sidaas qolle waxay mayana e isagoo sii jeeda iyo haddana dadka caadi arkay wuxuu ka dhignaa uun qof soo jeeda oo dadka eegaya haddana isagoo sii jeeda marka ilaahay subxaanahu watacaala mucjizooyinka rasuulku siiyey bay ka mid ahaydo isaga oo dadkii ka sii jeeda buu haddana dadkan ka dambeeyo dhammaantood u arkay iyadoo hortiisaba aan la keenin iyadoo hortiisaba aan la keenin sii jeedka uu sii jeedo iyo haddana qadaadkiisa iyo xagga dambe waxa ku sugan salaada markuu tukanayo uu la socdo u arkay waana sidaas weeyaan yani rasuulka calayhi salaatu wasalaam mucjizooyinkiisa ayay ka mid ahayd laakiin gaar waxay ku tahay oo keliya un salaada wati salaada ka watiga salaada ka baxsan wax daliilo kusoo arooray rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu xagga dambe wax ka arki ma jirto waa xaalada salaado keliya عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان مغلي رسولك إلهي ويقول لي لتسون صفوفكم sufuuftiina sinteen oo sinteen laamkoo lama qasam wallaahi latasawunna sufuufakum oo dhaaranaya ilaahay baan ku dhaartaye sufuuftiina sinteen oo sinteen aw layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum ama ilaahay isweydaariye oo iskhilaafsiiye wujuuhdiina walimuslimin kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu ilaahay waxau ahaa yusawi sufuufanaa sufuuftayda ayuu simi jiray xataa kaanamaa yusawi biha alqidaac ilaa aada moodidba inuu ku simay qaansada yani qaansada wa marka waa waa waa si fiican baa loo toosiyaa baashan leebka laga tooso qaansan lama ydhaa a waa la toosiyaa marka waxaa loo toosinaya haddii qallooci waxaa yeelato marka la gano oo duwaasa marka suu meeshaad ula eegatay aada ula heshay waa inay sinaataa oo wax qallooca aynay yeelanin saasa markaa loogu shabaxay safkii ya kala toono waa leebka sooma qaansadoo tan laaw sax ya leebkii wey sax waa leebka la ganayo wey la tuurayo de meesha loogu talagalay inuu ku dhaco ama wax lagu dilay markaa waa la simaya waxaana loo simi jiray duulasa marka la tuuro haddii la simi waayo waxaa lala waaya meesha loogu talagalay in lala hela lala waaye way iska dhaafaysaa markaa saasa loogu shabaxay yani sida simitaanka si u simi jiray xataa kaanamaa yusawi biha alqidaac waxaad moodaa inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku simayey marka waxa weeyaan leebkii xataa idaa ra'aa ilaa waa ka aan qad caqalnaa canhu inaan ka fahnay ilaa uu ogaaday xataa idaa ra'aa ay idaa calima aan qad caqalnaa canhu inaanu ka fahnay ilaa uu ogaaday rasuulku alayh salatu asalaam yani markuuna baray is yihi way barteen uma kharaja yowma maalin buu soo baxay faqaama waa istaagay xataa idaa kaada ilaa uu ku dhawaaday an yukabira inuu kibaarto allahu akbar idhaaho fara'aa wuxuu arkay rajula nin baadiyan sadruhu laagtiisu ay soo baxsan tahay faqaala wuxu uhi cibaad allah yaa cibaad allah addoommihii ilaahayow latasawunna sufuufakum sufuuftiina hagaajiseen oo sinteen aw la yukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum ama ilahay wujuuhdiina isweydaariyeen oo iskhilaafsiiyeen marka xadiidkanna wuxuu sii adkaynayaa uun xadiidkii ka horreeyey ee tilmaamayay in sufuufta in la simaa ay waajib tahay inbuu sii xoojinaya marka latasawunna sufuufakum laamku waa laamulqasam laamku waa lilqasam waa dhaaranaya wallaahi latasawunna sufuuftiina sinteen marka aw aw waa litaqsiim yani laba arrin midkood baad ku sugantihiinu weeyaan aw la yukhaalifanna allahu yani laba arrimood midkood baad ku sugan tihiin inaad sufuuftii hagaajisiin iyo in ilahay wujuudin iskhilaafo labada midkood in weeyaan waxaa kale xadiiska ina tusinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam siduu ugu dadaali jiro sufuuftii markii hore qowl buu ku adkeeyey sufuufta hagaajiya aada buu ugu adkeeyey haddana ficil ahaan buu ku muujiyey waa ka saxaabigu wuxuu leeyahy xataa xataa xataa kaanama yusawi bin alqidaax biha alqidaax waxbaad moodaa in markaa sidaa loo simo ee loo hagaajiyo loo toosiyo laakasoo loo toosiyo kula sufuftu u toosin jiray intuu dhex maro ayuu safka toosinayay oo ma ninka ninka garab ku saarayay dabeetna markaasuu eegayay inuu safku siman yahay iyuna qawaaco awuu qawaaco kuga jiro deetana hagaajinayay in muddaau sidaa ku waray ilaa waa is yidhi saxaabadu way kaa fahmeen arrinkan yani ku celcelintii aada ku celcelisay iyo simitaanka aad simtay iyo qaabkii aad u simisay way kaa arkeen way kaa fahmeen markaas buu masaajidka soo galay markii la aqiimay salaa- safkii buu ista- halkii- halkiisii buu istaagay salaaddii xidhay buu is yidhi wuxuu soo daymoodo markaa safkii wuxuu arkay nin laabtiisa ay soo baxsantay balay yani waa laabtay inagoon lagu haynu kala horreysinaa oo waxaa laga yaabaa saaxiibkaa kugu xigaa ama qofku kugu xigu kula tukanaya inaa lugtaada lugtada ka horreysa deetana safkubuu qalooco laabtii oo soo baxsan bu arkay dabeetana waa kaa rasuulku la hadlay cibaad allah la tasawunna sufufakum aw la yukhaalifana allahu bayna wuduhikum aad buu ugu dadaali jiray marka aimada masaajida dadka masaajida tukanaya waxaa laga doonaya inay ku dadaalaan sufuufta simitaankooda dadkana waxaa laga doonaya inay sabraan imaamku waxaa laga doonayaa inuu sufuuftii hagaajiyo isagoo ku camal falya rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnihiisii oo inuu dhex maro dadka fahansiiyo uu la hadlo uu sheego qowlna uu sheego ficilna ugu ugu ku tusiyo inuu dhex maro oo safka hagaajiyo qowl ahaanna ugu sheego oo oo dadkana sufuufta hagaajiya nin walow ninga ku xiga saaxiibkaaga garabkana garabka u saar ciribta ciribta u saar qur-aanta qur-aanta u saar isku dhawaada meelaha banbanaan ha buuxiya oo yaan markaa labadooda lugo dhexdooda yaana waxba u banaanaan meel banaan wada jiri sidaa hala yidhaahdo dadkana waxaa laga doonayaa inay sabraan waxaa laga yaabaa inuu imaamkii markuu safka hagaajinayo uu safka dhex maro uu kalabada dhex maro in dadka qaarkood ay karahsadaan oo yidhahdo waa sidee miyaana la tukinayn ya markaa sabir baa la doonaya saf salaada baa la hagaajinaya salaadan aad leedahay miyaana la tukinayn baa la hagaajinaya salaada hagaajinteedana waxaa ka mid a safki oo la hagaajiyo salaada hagaajinteeda waxaa ka mid a safki oo la hagaajiyo ayaa ka mid a marka qofku waa inuu sabraa oo uu sugaa inta sufuufta la hagaajinayo lakin dadku hadday fahmaan oo dadka iyagu ay hagaajistaan dee hore waa ka geli doonaa haddii laakiin dadkayna fahamsanayn imaamka inuu fahamsiyaa la doonayaa oo dhex maro u sheego dadki u safka hagaajiya u yidhaaho dadkuna dulqaad ay muujiyaan si ay salaadooda ay u hagaagto safkan loo hagaajinayaa salaadooda ayuu ka mid yahay ay ka yaacaan maaha amaba ay karhasadaan inta markaa sufuufta la hagaajinayo dadkuna inta badan way karhasadaanba xikmadaha ku jira safka hagaajintiisu waxaa ka mid a malaa'igta in sufuufteedii la shabahay ilaahay agtiisay saftaan malaa'igtu sida xadiiska adartan aqriyin alaa tusufuun miydaan safanaynin sida malaa'igtu ilahay agtiisa u safato miydaan u safanin bu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam safo saf ka horreeye dhamaystiranay buuxiyaan idinkana waxa idinka doonaya saasoo kale inaad marka waxa weeyaan aada safo safka hor dhamaystirtiin safkan aad sintiin kaasi waa mid xikmadda kale ku jirta waxa weeye tadyiiqu madaakhil shayaan shaydaanka meelyooyinka dadku kasoo gelaya in la celili lagu sameeyo waa la celilaya isagu wuxuu soo gelayaa shaydaanku meelaha daldaloolka dadka udhexeeya iyo sufuufta labada qof meesha yaro dalasho udhaxaysa shaydaanka ayaa soo gelaya isagoo aada woodid waxar yar yani neefku markuu yar yahay imika dhasho saasoo kale isagoo ah ayuu markaa soo gelaya halkaas sida ku sugan xadiida abi umaama radia allaahu canhu wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sawuu sufuufakum waxaaduu bayna manaakibikum garbihiina sima yani sufuufta hagaajiya garbihiinana sima gacmihiina walaaladin u jilciya yani waxa wy micnaheedu hadduu qof doono inuu meesha soo galo cidhiina ha ku riixi garabka soo gala soo dhaweeyo markaa isku jilciya garbihii iyo gacmihii hala isku jilciyo wasadu lkhalal meelaha bambanaana buuxiya buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam shaydaanku wuxuu soo galaa yani yadkhulu baynakum dhexdiinu shaydaanku soo gelaya isaga oo aada moodid markaa neef yar waxar yar isagoo aada moodid buu soo gelaya halkaas ya waxarta maaha waa riyihi idahana maxaa la odhanaya idaha ka wada yarya maxaa la dhaha a baraarkaas iyo meesha a waa kuwa wey halaa soo gelaya marka marka yunu soo gelin weeyaane garabka garabka lugaha lugahaas ku saaro meel banaan diida safka wanaagiisa iyo toosintiisa waxay ka mid tahay salaada wanaageeda iyo dhamaystirankeeday ka mid tahay waayo rasuulku xadiidka niminkayn aqrinay salaada waxa wey faina taswiyata sufuuf min iqaamati sala salaada waxa weeyaan salaada oogitaankeeday ka mid tahay riwaayada kale min tamaami salaa salaada dhamaystirankeeda ayay ka mid tahay riwaayo kale min xusni salaa salaada wanaaggeeda ayay ka mid tahay salaada wanaaggeeda marka fawaidka noocaas ayaa ku jira marka waxa weeyaan safka simitaankiisi aw layukhaalifana allahu bayna wujuuhikum wujuudan iskhilaafkiisa ahlu cilmigu qolihii qaar kamid waxay idhaahdeen suuraddii wejiga ayuu ilaahay bedelaya micnaheedu waxa weya ama sufuuftada hagaajin doontiin ama ilaahay wujuuhdiina buu bedeli doonaa oo suurad inaad ku taqaaneen maa suurad kaloo khilaafsan ayuu samayn doonaa qol waxay lemeya wejigan baa wareegiba doono oo dhinacan kaluu wareegi doona wejiga sidan buu toos ku yahay ilaahay kugu abuuray mukhaalafadiisuna waa maxay in wejigiiba la wareejiyo oo xaggan dambeba la geeyaba waxaana taa sii xoojinaya bidhahdeen xadiidka markaa baabka imaamada inoogu iman doona insha allahu tacaala oo rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam midkiin yuuna ka baqanaynin imaamkanu ka horeynayo ka hor sujuudayo inuu ilaahay wejigiisaba uu bedelo wajha ximaari madaxiisaba ilahay inuu bedelo madax dameer miyuna ka baqanan midkiin yani wejigiiba inuu bedelo oo madaxiisiba uu noqdo madaxii dameerka marka suuraddiiba bedelataba oo waxaa yeertay suurad kale oo tii bini aadamkaba khilaafsan marka sidaas baa loo jeedaa waa la yidhi laakiin imaamu nawowi raximah llah isagu wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa aw layukhaalifana allahu bayna wujuuhikum ee bayna quluubikum oo quluubtiibaa iskhilaafi doonta oo khilaafba dadka dhexdooda iman doona iyo in laisku cadhoodo laiskhilaafo qolobo qoloba kale ay hiifto oo ayaa iman doona marka maaha laakiin suuradda wejiga iyo isbedeleysa maaha taas yani labada tafsiirba waa lagu fasiray waxay ku tusinaysaa sufuufta in la hagaajiyna waajib tahay waayo waciidka intaa la eg yani kumu dhaceen sufuufta hadda haddaan la hagaajinayn waciidka intaa laeg lama keenin can anas bni malik radia allahu canhu ana jaddatahu mulayka ayaydii mulayka jaddatahu jaddatu anas waa laisku khilaafay qol waxay idhaahdeen meesha dee sida marka uu sheegayo zarkashi oo kale sheekhu wuxuu xadfay oo meesha uu ka saaray isxaaq ibni cabdillaahi ibna abi talxata can anasin bahe marka isxaaq ibni cabdillaahi ibna abi talxata can anas marka isxaaq buu meesha ka saaray marka can anasin buu ka bilaabay marka damiirkan ku jira jaddada ku jira marka uu leeyahay ana jaddatahu damiirkuma anas buu noqonaya mise wuxuu noqonaya isxaaq isxaaq oo ka werinaya anas anasna markaa ay walaalahaayeen marka waa laisku khilaafay qolo waxay idhahdeen jaddadu waa jaddatu anas anas ayadii weeyaan ayadii hooyo weeye qolo waxay lemayana isxaaq ibni cabdillaahi oo anas ka werinaya ayadii weeyana waa ayadii ayadii aabbo xaggaas marka ay u saareen calaa ayi xaal axmed shaakir raximahullah isagu wuxuu leeyihi ana jaddatahu waa anas ayaydii anas ibnu malik ayaydii hooyo oo isagoo hooyadii waxaa la odhan jiray ummu ummu sulaym markaa ummu sulaym hooyadeed bay ahayd ana jaddatahu ayaydii mulayka dacat rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay buu u yeedhay liطacaamin sanacathu lahu cunto ay u samaysay bay ugu yeedhay faakala minhu cuntadiibuu wax ka cunay uma qaala wuxuu uhi quumuu istaaga faliusalli lakum aan idin tukiye salaad aan idin tukada ee kaalay salaad aan idin tukada eh istaaga buudi qaala anasun faqumtu ilaa xasiirin lana caw aan leenahay baan u kacay qayswadda oo madoobaatay min tuuli maa nubisa intii markaasi la goglanayay farabadnideeda awgeed ayay markaas waxa weeyaan madoobaatay fanadaxtuhu bimaa'in biyo ayaan ku rusheeyey faqaama calayhi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waa dul istaagay wasafaftu ana walyatiim ani iyo agoontii baa safan fasafaftu waan safannay ana walyatiimu waraa'ahu aniga iyo agoon iyo agoonkiiba xaggiisa dambaanu safannay walyatiim waa agoon agoonkana magaciisu inuu sheegi doona isaga soo wada walcajuuzu islaantiina min waraa'inaa xagga dambay naga sii istaagtay فصلى لنا ركعتين لو ركعت بن تكي ثم انصرف دتنا صلاة وكبحي ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وتكي آنس وبأمه يهو يدي فأقامني عن يميني ملكتي سيوتوتي وأقام المرأة خلفنا يبدنا حق الدنبا يوتوتي اليتيم هو ضميره ضميرين كيلو نشرين جد حسين بن عبد الله بن ضميره marka waxa uu sheegayaa xadiidku horta sheekh ibn cuthaymiin raximah ullah wuxuu tambiihiyey walimuslimin markuu yihi sheekhu walimuslimin ana rasuul sallaa bihi wabiummihi faaqaamanii can yamiinihi waaqaama almar'ata khalfanaa in xadiidkaa hore iyo kan dambe walimuslimin inay wada socdaan oo hal xadiid ay isku yihiin sidaana maaha waa laba xadiid oo kala duwan kaasina waa mid gaara kanna waa mid kale oo ka duwan waa laba qisoo kala duwan qisadaa hore waa anas iyo inan ku yaro ku yaro agoona ku yar oo agoona iyo ayeedii weeyaan marka waa saddex qof marka saddex qof oo reerku jooga iyo rasuulka u yimi marka rasuulkuna waa tukiyey saddexdoodii kalena rasuulka ku xidheen saddexdoodan kale anas iyo ka yara agoonka ah safbay istaageen rasuulkuna hortoodu istaagay islaantii ayada u ahaydna xagga dambe istaagtay taas waa qiso gaara qisadan kale ee wali muslimin u yidhinaa waxa weeyaan waa anas iyo hooyadii iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka markuu rasuulku tukinayey rasuulka iyo anas u isgarab istaageen oo anas wuxuu istaagay nabiga calayhi salaatu wasalaam midigtiisii fa aqaamanii can yamiinihi anas hooyadiina xagga dambe istaagtay marka waa laba qiso oo kala duwan sheekuna waxaad moodaa inuu hal mid ka wada dhigay sidaa daraaddeed ayuu tambihinaya sheekhu wuxuu leeyahay waxaad moodaa inuu sheekhu hal xadiid ka dhigay sidaana maaha waa laba xadiid oo kala duwan mid walba qiso gaara ayay leedahay waana sidaas xadiidku waxau ka warramayaa safka cidda saf noqonaysa iyo goorta saf la noqon karo saf waxaa la noqon karaa marka laba qof yani imaamkii laba qof kale markaasuu saf bilaabanaya laakiin haddii ay yihiin imaamka iyo qof kaliya qof kale haddii yihiin laba qof keliya way isgarab istaagayaan imaamka midigtiisa ba istaagi doontaa un imaamka midigtiisa unbuu qofka istaagaya lakin hadday laba qof ay noqdaan labada qof waxay istaagayan imaamka dabadiisa istaagayaan ilmaha yari safku noqonaya safku la noqon karaa qof weyn sida xadiiska ku taala jumhuur culamaa waxay yidhaahdeen yani waa noqonayaa yani qof iyo ilmo yari saf bay noqon karaan xadiiska bana daliil ah anas iyo agoonkii saf bay noqdeen oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam gadaashiisa ayay istaageen salaada ha noqoto salaad farada ama ha noqoto salaad sunnaa culimada qaarkood way kala qaadeen waxay salaada sunnaha sida xadiiskan oo kale way banaantay lakin salaada faralka maya safku noqonaya lakin waa qowl bail yani salaada qaacidadu waxay odhanaysaa ana alaxkaam alwaarida lixda salaatayn labada salaadood salaada faralka iyo salaada sunnaha axkaamta kusoo aroortaa midkoodta kusoo aroortaa takunu lilukhra ta kalena waa leeda salaada sunnaha wixii kusoo arooray salaada faralkana waa leeda salaada faralka wixii kusoo arooray salaada sunnahana waa leeda wax farqi udhexeeya ma jiraan axkaamtooda waa isku mid weeyaan marka qofka yidhaha way kala duwan yihiin salaada sunna iyo salaada faralka axkaamtu waa kala duwan yihin daliil baa laga doonaya daliilna keeni maayo waa sidaas haddii markaa ay noqdaan laba qof oo keliya laba qof oo keliya hadday noqdaan imaamka midigtiisu qofku istaagaya imaamka midigtiisa ayuu istaagaya xadiidka soo socdana waa inoo tilmaami doona waxaa kale xadiisku sheegaya in ruuxa dumarka keligeed saf noqonaysa iyadu ruuxa dumarka keligeed saf bay noqonaysa rasuulku waa istaagay aanasii agoonkina safkiisii xaggiisii dambe istaageen ruuxii dumarka aana xagga dambe kiisii istaagtay oo ayadooda ahayd marka iyadu keligeed hadday noqoto keligeed saf bay noqonaysa lakin ninka ragga keligii saf ma noqonayo keligeed hadday noqoto saf ma noqonaysa waatana imaamkii iyo ma'muumkii markay markay laba qof isku noqdeen waxaa la isgarab istaaga labadiinba oo waxa weeyaan imaamkii lamid adigu hore adiguna ka dambe lama odhan way iskar istaageen sidaas oo kale haddii uu qofki yimaado safkii safkuna markaas lagu jiro oo halka keligii u istaago safku noqonaya keligii hadduu sidaa ku tukadana salaadiisa oo soo celinaya iyo isagoo heli karaya saf inuu meel ka galo safka safka hadduu buuxo oo meel ka galo waayo iyadoo laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha laakiin isagoo heli karaya inuu meel safkii ka galo hadduu keligii istaago uu saa ku tukado salaadda waa soo celinaya ma asaxayso siduu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam marka ninku sili ninku keligii safu noqon lakin ruuxa dumar keliya safu noqonaysa xadiiskan waxay culimadu u daliishadeen inaanay gabadhu imaam noqonaynin gabadhu imaam ma noqonayso ninka iyo gabadha halka yani mawqifka gabadhu waxa weeyaan waa ninka dabadiisa weeyaan imaamkuna waxa macruufa inuu dadka horgelay marka ruuxii dumarka ahay ninka waa ka dambaynaysaa oo sufuufta ragga waa sufuufta ka dambeeya dumarka sidabay u suuro gelaysaa iyada oo mawqifkooda uu yahay inay ragga ka dambayso inay ragga ka horeysa imanba ay noqoto uma suuro gelayso halkaas uga daliishadeen yani waxa weeyaan ruuxa dumarka ah mawqifka salaada halka ka halka istaagaysa waxa wey waa ragga dabadooda weyn mar haddii halkaaba ay leedahay inay imaam noqotaa ma suuro gelayso sababtoo ah imaamka mawqifkiisu dadka waa ka horeynaya marka in la ydhaha imaam noqo adigu ragga ka horeen ma suuro gelayso sababtoo ah mawqifkeedu ragga way ka dambaysaa iyadu marka ragga hadda laga soo horreysiyo meesheedi baa laga soo kaxeeyey mana asaxayso marka ruuxa dumarkii imaam ma noqonayso yani u noqon maysaayo raggii dumarku barhkood barka kale waa tukinayaan imaam bay noqon laakiin dumarku ragga ma tukinayaan oo imaam mu noqonaya sida sawaabka jumhuurkuna ay ku tegeen an cabd lahi bni cabaasi radia allahu canhuma qaala wuxu ui bittu cinda khaalati maymuuna habaryartay maymuuna agteeda ayaan ku baryey oon seexday faqaama nabiyu sal la ala sl nabig ilahi baa istaagay yusallii min alleyl isagoo habeenkii tukanaya salaatuleylkii faqumtu waan istaagay can yasaarihi bidixiisaan istaagay faakhada bira'si madaxayga ayuu soo qabtay faaqaamanii can yamiinihi midigtiisuna joojiyey faaqaamanii can yamiinihi waa isoo wareejiyeeyo midigtiisii buu keenay cabdillahi bni cabbaas maymuuna waxay u ahayd habaryar maymuunina dumarkii rasuulka ka mid ahay calayhi salaatu wasalaam marka gurigeedii buu hoyday gurigeedii ayuu habeenkaa u hoyday rasuulku markuu kacay saqbarkii ee salaadii habeenkii uu tukanayey ayuu isaguna la kacay marka riwaayadka qaar waxay sheegayeen inuu rasuulka calayhi salatu slam markuu kacay isagu waa iska joogay markuu soo weysiistay iyo salaadii uu galay ayaana dhuuntay buui deetana waan soo weysiistay deetana isagoo salaadii u taagan baan u imid dabeetana yani wuxuu ka baqanayay inuu iska joog oo kale markaa waa dhuunta soo weysiisto deetana waa u yimid bidixiisuu deetana istaago ku xidhay marka madaxuu soo qabtay waa soo wareeji xagu keenay bidigtiisii marka laba qof markay yihiin imaam iyo ma'muum laba qofu keliya markay yihiin ma'muumku wuxuu istaagaya halkee imaamka midigtiisa halkuu istaagaya waa imaamka midigtiisa bidixda ka istaagi maayo halku ka istaagayaa waa midigta xadiidkan xadiidkii horena waa u daliilan sheegina waa limuslimin riwaayadii muslim xadiidkanna waa kan soo wareejiyay rasuulka alayhi salatu salam halka keenay midigtiisiibuu keenay hadduu bidixda istaago salaadiis miyay buraysa mise ma burayso jumhuur lculamaa waxay dhahdeen salaadiis waa saxiix salaadiis waa saxiix salaadii ma burayso culimada qaar ka mid waxay yidhahdeen hadduu bidixda kaga xidho sida ay uwada tukadaan salaadaasi waa buraysaa lakiin sidaa sawaabkii waa maxay salaadu ma buraysa salaadu waa saxiix laakiin mawqifkii saxda habuu qof ka tegay waxaa laga yaaba qofka hadduu jaahil yahay in la baro ayaa muhim imaamka iyo maamuumkaas marka labada qofa kala yihiin intebay kala horeynayaan ma waxoogaa bay kala horeynayaan mise way sinnaanayaan way sinnaanayaan yani way sinmayaan sida labada safka markaa labada qof kuwa jira ay u sinmayaan oo kale bay u sinmayaanoo kala horeyn maayaan garabku garabka u saarayaan qur-aanta iyo xidhibta iyo lugtana waa isa saarayaan yani waa sinmayaan si simanba markaa ayay u sinmayaan waxaa u daliila ibn cabaas xadiidkiisii faqumtu ilaa janbihi dhinaciisa istaagay marka yani wuxuu kudsanaya inu marka la sinaa sidaasoo kale cumar ibn khaaab radi allahu tacaala canhu ayaa waxa uu leeyahy cabdillaahi bnu cutb ibnu sacuud cumar baan usoo galay wakti markaa barqaa dabeetana isagoo sunaysanaya dabeetana waan waxaan xaggiisa dambaan istaagay faqarabani dabeetana waa isoo dhaweeyey oo waa isoo dhaweeyey ilaa uu midigsiisii soo joojiyey dabeetana aan sinaanay yani way sinmeenba yani lugtiisii lugtiisi buu saaray garabkiina garabkiis yani waa waa safkii buu simay sidaasoo kalena waa ka soo aroortay taabiciintii qaar ka mida marka labada qof markay laba qof keli yihiin safka waa silmay waa simaya oo garabkay garabka isku saaray sida safka caadigaa loo simeeye oo kale unbay u simnaanayaanoo imaamkuna in yar horeyn maayo maamuumkuna in yar dambeyn maaye waa silmayaan waa sidaa weya xadiidka fawaidkana waa ku jiraa lakiin intaasaynu kusoo koobaynaa insha allahu tacaala darsigeenana halkaas ayaynu ku joojinaynaa caawa wixii ka dambeeya waa fasax bisha ramadaan intaa ramadaanka fasaxayni bacda ramadaan ban soo noqon doona insha allahu tacaala kitaabkii kitaab tawxiid ee isagii la dhigayay habeenka salaasada iyo habeenka arbacada bisha ramadaan waa soconayaa waxaana loo bedelay bacda alcasar salaada casar dabadeed salaasada iyo arbacada waxa weeyaan bacd alcasr afarta galabnimo ayaa loo bedelay salaasada iyo arbacada bisha ramadaanna waa soconaya insha allah sala allahu cala nabina maxamed wa alihi wasalam